halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariyah nebi zakariyah wuxuu dadka u sheegayey ou qoray waxiyo la kaamili doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka reer banu israa'iil waa markaa uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee magaalada yeruusaalem nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka labaad ee kitaabkii nebi zakariyah baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan oo wakhtigaas khuruumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu ii soo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda ah wuu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah
iseybgradu ku curatayo abunagacayni cebiyo ciqaabiseybgradu ku curatayo nagacayni cabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow nagacayni abow cebiyo ciqaab cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii labaad ee kitaabkii nebi zakariya waxaanan aragnay rajada sugaysa kuwa ilaah ka cabsada iyo in magaalada yeruusaalem ay noqon doonto halka ilaah dadka uu soo dhexgeli doono isagoo ruuxiisa uu la jiro masiixiisa waxaana uu dhex joogi doonaa dadkiisa iyadoo weliba ay la jiraan quruumo badan kuwaasoo ah kuwii masiixa u yimid oo rumaystay waxaannu caawa si dawaalay ah haddaba idinku bilaabaynaa cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi zakariya maadaama aynu horay u sii ambaqaadayno ama aannu ku jirno waxbaridda qusaysa tobanka muuqaal ee ilaah uu tusay nebi zakariya haddaba waa inaad maanka ku haysataan inaan ku dhex jirna qayb yididiilo iyo filashada ku qorani ay aad u sarrayso oo wadata saxaansaxo laabta qaadaysa iyo aragtiyo waaweyn oo ku sallaysan hubaasha maalmaha ugu dambaysta la wada muujin doono ama la wada arki doono waxaana hubaasha iska leh mu'miniinta ilaah khaasatan masiixiyiinta tobankan aragti waa in haddaba la wada barto oo la ogaado inay tahay hal farriin ah markii aynu dul ahaan eegno ayaa waxaa inoo soo baxaya waxa muuqaal waliba uu inoo sheegayo waxaan kaloo u baahannahay inaynu la barbar dhigno waxa qaybtan ku qoran waxyiyada kale iyadoo aynu weliba maanka ku haysanayno wixii rasuul butros uu inoo sheegay markuu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda labaatanaad idinkoo taasi horta garanaya in wixii nebiyadiisii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micnayn goonni ah waxaa taasi rasuulka uu ugu gol leeyahay inaynaan u macnaysanin waxyada sida ay u dhigmayaan laakiin waa inaynu barbar dhigno waxyada bal si loo helo aragtida guud ee ilaah oo soconaysa ama fidsan ilaa iyo wakhti aan dhoweyn oo mustaqbalka ah waxaanse ugu horumarinaynaa cutubkan saddexaad maaddada qusaysa muuqaalkii yeshuuca oo ah wadaadka sare iyo shayddaanka haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda koowaad si bal aad wax kaga ogaataan muuqaalka yeshuuca iyo shayddaanka waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan oo wuxuu i tusay yeshuuca oo ah wadaadka sare oo hor taagan malaggii rabbiga iyo shayddaan oo taagan gacantiisa midig si uu u ashtakeeyo waxaa nebigu uu leeyahay oo wuxuu i tusay yeshuuca oo ah wadaadka sare haddaba yeshuucaha halkan laynoogu sheegayo ma ahan kii reer banu israa'iil geeyey dhulkii loo ballanqaaday ama hoggaaminayay wakhtigaas dagaalkii reer banu israa'iil ay ugu socdeen dhulkii ilaah oo u ballanqaaday yeshuuca kii hoggaamiyaha ahaa waxaa la odhan jiray yeshuuca inanuun balse yeshuucaha aan halkan kaga hadlayno waa kii jiray wakhtigii nebi zakariyah oo ahaa wadaadka sare oo ka mid ahaa dadkii ka soo noqday maxaabisnimada oo ku soo noqday magaalada yeruusaalem magaca yeshuuca wuxuu ka micno yahay ilaah baa badbaadiye ah oo marka la eego luqadda giriigta ee axdiga cusub ayaa magaca yeshuuca uu noqonayaa jiisas ama ciise waxaad haddaba xusuusataa in markii magaca ciise la sii sheegay wakhtigii uu dhalanayay in malaggu uu yidhi oo magaciisana waxaad ugu yeedhi doontaa ciise waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida matayos uu u qoray cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatanaad marka waad arki kartaan baan filayaa in magaca yeshuuca uu ku habboonaa wadaadkan sare wuxuuna sii tilmaamayaa shakhsi ay ahayd in reer banu israa'iil ay haystaan oo ah wadaad sare oo quduus ah waxaa nebigu uu leeyahay isagoo yeshuuca inay yehosadaakh ka hadlaya oo hortaagan malaggii rabbiga malaggan waa sayid ciise masiix intaannu dunida imaanin sidaannu ku soo aragnay cutubyadii hore waxaa kaloo nebiga uu raacinayaa iyo shayddaan oo taagan gacantiisa midig haddaba waa dhab in nebi zakariyah uu arkay yeshuuca wuxuu kaloo arkay shayddaan markaa shayddaanku waa jiraa markii dhaqankayaga soomaalida ah aad fiiriso ayaa waxaa ku jira dhaqan iyo hiddo lagu caabudo shayddaanka waxaa ka mid ah in ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee dadkayaga ay ku jiraan kuwo dadku ay middi isla dhacayaan waxaana loo yaqaanaa ciyaartaasi saar haddana dadka soomaalida ah waxba kama oga oo waxba kama garanayaan in shayddaan uu ku jiro ciyaartaas waxaa kaloo uu ku jiraa ficilada kuwa mooryaanta ah ee ay dadka ku unungoynayaan qof baa lagu leeyahay soo dil oo lacag buu qaadanayaa isagoo aan ka fikirin waxa uu samaynayo sida ay u xun yihiin ayuu bastoolad la soo cararaya oo qofkii buu meel ugu gabbanaya markaasuu ku dhufanaya lamana ahan in ilaah uu arkayo waxaa ku dirqiyaya ficilkaas shayddaanka uu isku dhiibay isaga haddaba shayddaanka waxaa laga arki karaa ficillada dadku ay sameeyaan oo ninna ma inkiri karo inuu jiro waxaad maqlaysaa dadka qaar oo leh waxaa i qaaday shayddaan marka ficillada sharka ah loo nisbeeyo shayddaanka ayaa ficillada wanaagsan waxaa loo nisbeeyaa ilaah wax waliba ee wanaag uu ku jiro ilaah baa loo nisbeeyaa wax kasta oo shar lehna waxaa loo nisbeeyaa shayddaanka marka waa in ficilladeenna ay xukumaan falalka wanaagsan ee ilaah oo waa in masiixa oo ah kan ilaah uu ka raalli noqday laynaga dhex arkaa oo uu nolosheenna ka dhex muuqda waana masiixa ka noloshayada siin kara natiijo wax ku ool ah waxaa nebi zakariya oo hadalkiisa sii wata uu leeyahay si uu u ashtakeeyo wuxuu haddaba shayddaanku halkaasi u yimid inuu ashtakeeyo yeshuuca inayahosaadaaq waxaa lagu soo oogayaa dacwad haddana aniga iyo adiga waxaannu u baahannahay dhexdhexaadiye maxaa dhexdhexaadiyaha loogu baahan yahay waxaa loogu baahan yahay waxa weeye in shayddaanku uu ina eedaynayo had iyo goorba waxaa ku qoran kitaabka muujintii cutubka laba-iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan oo haddana waxaan samada ka maqlay cod weyn oo leh haatan waxaa yimid badbaadadii iyo xooggii iyo boqortooyadii ilaaheenna iyo amarkii masiixiisa maxaa yeelay kii walaalaheen dacweyn jiray ilaaheenna hortiis habeen iyo maalinba shayddaanku dacwada ayuu ku hayaa masiixiyiinta waxaanse leennahay dhexdhexaadiye shayddaanku wuxuu taagnaa midigta yeshuuca si uu u eedeeyo wuxuuna sida abbaarta ah ku lahaa sideeba ninkan oo kale wadaad sare ku noqon karaa waayo waa nin nijaas ah waxaa kaloo shayddaanku uu eedayn jiray reer banu israa'iil welibana shayddaanku wuu nacab yahay yuhuudda oo waa kan ka dambeeya nacaybka looga soo horjeedo reer banu israa'iil ha yeeshee kuweenna mu'miniinta ah waxaynu dhexdhexaadiye ku leennahay ilaah hortii waana sayid ciise masiix rasuul yooxanaa oo mu'miniintii wakhtigiisa warqad u soo qoraya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda koowaad sida tan carruurtaydiyey waxaan waxyaalahan idinku soo qorayaa si aydnaan u dembaabin oo qof un hadduu dembaabo waxaynu xagga aabbaha ku leennahay dhexdhexaadiye waana sayid ciise masiix kan xaqa ah masiixu haddaba waa malaggii rabbiga oo wuxuu ka hor muuqday yeshuuca oo isagu ahaa wadaadka sare haddaannu horay idinku sii wadno meeriska kitaabkii nebi zakariyah ayaannu iminka idin akhriyaynaa isla cutubkan saddexaad aayadda labaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan markaas rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi shayddaanow rabbigu ha ku canaanto rabbiga yeruusaalem doortay ha ku canaanto soo kanuma ahaa qori dab laga dhiftay marka malaggu uu leeyahay shayddaanow rabbiga ha ku canaanto ayaa ilaah si deggan uu ula hadlayaa dadku siyaabo ka qaraar ayay ula hadli lahaayeen haddii ay garanayaan shayddaanka laakiin ilaah si deggan ayuu ula hadlayaa shayddaanka oo ka mid ah makhluuqa uu abuuray xusuuso in ilaah uu abuuray shayddaanka oo loo yaqaano inanka arooriyaad isagu wuxuu ahaa kan ugu sarreeya intii ilaah uu abuuray dabeeto waxaa galay qab oo waxaa laga helay dembi waa maxay haddaba dembiga laga helay ma damacba mise waa tuugannimo maya dembigu wuxuu ahaa kibir ama qab shayddaanku wuxuu lahaa ikhtiyaar oo wuxuu doortay in doonistiisa uu ka hormariyo tii ilaah saaxiibtaasi waa dembi oo nebi ishaaciyaah oo ka hadlaya dembiyadeenna iyo sida ilaah uu u arko ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ishaaciya cutubka saddex iyo kontonaad aayadda lixaad sida tan dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay ama u lunnay midkeen waluba jidkiisu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan dembiyada oo dhan hadday noqon lahayd damac xatooyo dil been macaasi waxay hoos imaanayaan marka nebiga uu leeyahay midkeen waluba jidkiisu u leexday haddaan faalladii gaabneed ee shayddaanka iyo fikirkeenna intaasi ku dhaafno ayaa waxaa nebiga muuqaal uu ku arkay iyadoo malagga rabbiga uu ku leeyahay shayddaanka rabbiga yeruusaalem doortay ha ku canaanto waxaa marka ay sidaasi tahay muuqanaya in canaanashada la canaananayo shayddaanka aanay ku imaanin yeshuuca dartii laakiin weliba waxay ku timid yeruusaalem darteed waa caasimadda qaranka israa'iile waxaa kaloo nebiga muuqaalka uu ku arkay iyadoo malagga rabbiga uu leeyahay sookanuma aha qori dab laga dhiftay waxay u muuqatay sida magaalada yeruusaalem inaan kol dambe la dhisi doonin kadib markii nebukadnesar uu burburiyey waxayna ahayd magaalo dunsan oo cidla ah muddo toddobaatan sannadood ah markaasaa iminka magaaladii la dhisay oo macbudkiina waa la dhisay waxaana lagu tilmaamay badbaadada magaalada sida wax dab laga soo dhiftay oo aan deb ku laasan masiixiyiinta qaarkood ayaa garanaya ahmiyadda ay leedahay marka ilaah uu samato bixiyo oo waxay og yihiin haddaannu ilaah u imaanin inaanay samato bixin waxayna la yaabaan in ilaah uu samato bixiyey oo uu ka soo waday habaarkii ay ku hoos jireen ee dembiga nin waliba oo dembiile ahna waxaa loo samato bixiyey sida qori dab laga soo dhiftay haddaan mar kale horay idinku sii wadno meeriska ayaannu waxaannu la soo baxaynaa baalka kun boqol lix iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaba yeshuuca dhar wasaqaysan buu qabay oo wuxuu istaagay malagga hortiisa muuqaalkan quseeya yeshuuca oo ahaa wadaadkii sare ayaa tilmaamay shay la arki doono wakhti dambe waxaanan baran doonnaa in muuqaalkanu uu ina siinayo jawaabta su'aal dhib badan dhibaataduna waxa weeye in ilaah uu u soo noqon doono qaranka israa'iil iyo dhulka iyo inuu dhex deganaan doono waxaa markaasi cad in ilaah uu soo ceshan doono uu dib u soo noolayn doono dadkiisa marka ay sidaasi tahay waxaannu garanaynaa intaasu aanay dhicin ama aan la arag weli waxaase nebigu uu leeyahay way ahaan doontaa oo ilaah dadkiisa wuu soo ceshan doonaa wuxuu kaloo nebigu waxyiinayaa in ilaah uu barakadayn doono dhulka balse sidee buu ilaah ku barakadaynayaa dhulka marba haddii dadku isaga ay ka dheeraadeen maalmihii nebi zakariyaah ilaah way ka dheeraayeen oo waxay ku noolaayeen dembi maanta isla sidii ay horay u ahaan jirtay ayay weli yihiin haddaba dhulkaasu maanta quduus ma ahan maadaama dadka ku nool weli isla sida innaguba aynu nahay ay dembiilayaal yihiin mufasirka weyn ee la yidhaahdo anger ayaa dhibaatadaas iyada ah ee qusaysa dhulka quduuska ah iyo dadka dembiilayaasha ah sida tan u dhigay wuxuu yidhi muuqaalkaas isaga ah iyo danta mucayimka ah ee ilaaha nimcaalaha ah ee ku jeeda qaranka israa'iil ee qusaysa ciqaabta cadowgooda iyo soo celinta dadka iyo dalka ayaan shaki ku jirin su-aasha soo baxaysa ayaa waxay tahay sidee ilaah weligii nool oo quduus ah uu u dhammaystirayaa qorshaha ceenkaas ah ee uu ku dhex imaanayo dadka isagoo faalladiisa sii wata ayaa mufasirkanu uu isweydiinayaa su-aashan oo wuxuu leeyahay sidee baa bayaankan rabbaaniga ah ee ku yimid raxmadda rabbiga loo waafajinayaa xaqnimada rabbiga waayo waxaa mufasirku dadka uu hoga tusaalaynayaa in xaqnimada ilaah ay dalbanayso quduusnimo waana tii aynu horay idinku sheegnay in innaguna aynaan lahayn xaqnimo innaga inoo gaar ah balse aynu leenahay masiixa oo isagu ah xaqnimadeenna waxaan u malaynayaa haddaba in sida ilaah xaalka uu u gelayo inay inoo caddaan doonto marka aynu weli baranayno muuqaalka yeshuuca ayaa dadka toobadda ku soo duwaya markii aynu waxyiga horay idinku sii wadno ayaa yeshuuca sida muuqaalka nebiga ku cad wuxuu xidhan yahay dhar wasaq ah haddii aad xusuusataan sharciyada laga doonayo wadaadka sare ayaa waxay ahayd in aan laga helin wax iin ah markay joogto dhar xidhashada iyo muuqaalkiisa guud haddii kale looma oggolaan doono inuu ilaah u adeego yeshuuca wuxuu ahaa wadaadka sare ee wakhtigaas isaga ah laakiin marka la eego muuqaalkan wuxuu u taagan yahay qaranka oo dhan marka la eego shakhsi ahaan yeshuuca nin kaamil ah ma ahayn inkastoo weliba uu ahaa wadaadkii sare ee dadka waxaana lagu sheegay inuusan dhar wanaagsan xirnayn waxaana suuragal ah in shakhsiyaddiisu ayan hagaagsaneen sida muuqaalka ku cad ama lagu tusay nebiga waxaanse ogaanayaa hal mid waxaana weeye in wadaadka sare uu qaranka oo dhan matalo isla sidaas oo kale sayid ciise masiix waa wadaadkeenna sare waana kan u taagan jidhka masiixa iyo kiniisadda waxaanse garanayaa hal mid waxaana weeye in wadaadka sare uu qaranka oo dhan matalo isla sidaas oo kale sayid ciise masiix waa wadaadkeenna sare waana kan u taagan jidhka masiixa iyo kiniisadda ciise masiix wuxuu u taagan yahay dadka oo dhan wuxuuna innaga inoo joogaa samada oo wuxuu inaga daafacaa ashtakada shayddaanka marka haddaba loo eego muuqaalka yeshuuca quseeya sida qoraalka uu leeyahay tobankii waxyi ee nebiga iyo in muuqaalkaasi uu u taagan yahay ama uu sawirayo qaranka israa'iil ayaannu ka baaqsan doonnaa in tarjumada aynu soo koobno mufasir kale oo wax ka sheegaya wadaadka sare ayaa wuxuu leeyahay wadaadka sare wuxuu u taagan yahay oo xafiiskiisa ama shaqada uu hayo ay daboolaysaa qaranka uu ilaah horkeenayo ama uu u ducaynayo waayo marka uu galo meesha quduuska ah wuxuu qaadanayaa ama dhabarka u dhigayaa eeddii qaranka isagoo faalladiisa sii wata ayaa mufasirku uu leeyahay ma ahan in xaalka uu u qaadanayo in muuqaalku uu quseeyo yeshuuca oo keliya ama yeshuuca oo ah wadaadka sare dharka xun ee uu wato wadaadka sare waxay matalaysaa dhammaan xaaladda ruux ahaaneed ee qaranka israa'iil oo hadallada qalbiqaboojiska leh ee la siiyeyna waxay saameyn ku yeelanaysaa dadka ayuu mufasirka faalladiisii ku soo gunaanaday waa warbixin cajiib ah taasoo dad badan aanay rumaysnayn laakiin haddana markaan uu ka hadlayo wadaadka sare faalladiisu waa mid macquul ah yeshuuca wuxuu ahaa calaamad ilaah doortay ama wakiil welibana ilaah wuxuu doortay qaranka israa'iil wadaadka sarena waxay ahayd inuu si qurux badan u soo labisto had iyo goorba wuxuu soo xidhan jiray dharka liinanka ah oo wuxuu kala wadan jiray garabgasha qurux badan xabadkana wuxuu ku qaadan jiray yuuriimka iyo tamiimka markii qofku uu arko wadaadka sare wuu garan jiray inuu yahay nin madax ah oo ilaah haybad iyo sharaf iyo awoodba uu siiyey wadaadka sare wax kasta ilaah baa u muujin jiray oo nin ay wax ka dahsoon yihiin ma ahaan jirin waxaa halkan laynoogu muujinayaa wadaadkii sare ee ahaa yeshuuca oo isagu u taagan qaranka oo dharkiisii la doonayay inay daahirsanaadaan wasaq lagu sheegay bilxaqiiqa wuxuu xidhnaa dhar wasaq badan marka la leeyahay dhar wasaqaysan ayaa taasu ay ka micno tahay in dharkiisu ay nijaas ahaayeen mana ahan in uu wasaqaysnaa oo keliya laakiin waxaa loola jeedaa in weliba dharka uu watay ay qurun ahaayeen wax kastoo wasaq lagu sheego haddana waa wax qurun badan oo innaba aan udeeg lahayn saaxiibayaal waxay taasu u dhacaysaa in dembiyada reer banu israa'iil ee wakhtigaas inay ilaah hortii qurmayeen sideebaa haddaba taasi lagu daweynayaa haddaan tusaale idiin siiyo dad badan ayaa isweydiiya in dembiga ay galayaan uu yahay mid la cafi karo iyo mid aan la cafin karin bal aan taasi idinka jawaabo ma jiro dembi aannu ilaah cafiyi karin oo cidina ma gelin dembi ka weyn in masiixu cafiyo maxaa wacay masiixa ayaa dembiyadiinna u dhintay oo weliba isaga ayaad ku badbaadeen oo waxaad huwateen xaqnimadiisa waase markii aad isaga u timaadaan oo isku dhiibtaan waa marka aad rumaysataan in masiixu uu yahay badbaadiyihiinna waxaana rasuul bawlos uu leeyahay isagoo sifaha sayid ciise masiix ina siinaya sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka tobanaad aayadda afraad markaasoo uu lahaa waayo masiixu wuxuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga dhammaadkiisii xagga xaqnimada markaa micno ma laha wax waliba ee aad horay u samaysay marba haddaad ugu timaado ilaah adigoo soo maraya masiixa weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad waxaanan idin akhrinaynaa aayadda afaraad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan isagu wuu jawaabay uu la hadlay kuwii isaga hor taagnaa oo wuxuu ku yidhi dharka wasaqaysan isaga ka fura kolkaasuu isagiina ku yidhi bal eeg xumaantaadii waan kaa qaaday oo waxaan kuu xidhi doonaa dhar aad u wanaagsan masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin